wacan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeennii cawayska washington oo uu caawa marti igu yahay jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo qiraya inuu jiro jenaraal isaga ka amar sarreeya oo uu ka amar qaato generaalka generaal ba od niman generaal u talinin waxsoomaadu tirahaa nin kastoo ragga xaajadiisa u talisa hadduusan markuu guriga tago awaamir kale u qaataa jenaraal xijaar waxa uu caawa barnaamijkan cawayska washington ka dhiibanayaa talooyin iyo amaro aan ahayn kii looga bartay ee xagga ciidanka xamar oo dhan fadhi ku-tiriradoo dhan jacayl baan ka dhigi lahaa looga doodayo hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u gelaya ama ubax ula taagan meesha waa caawayo cawayska washington jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar waxa aan nasiib u yeeshay in aan goor sii horreysay kula kulmo magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka waxaadna caawa barnaamijkan ku baranaysaan qayb aydnaan ka aqoon jenaraalka oo ah inuusan hab milatari oo keliya arrimaha ku xallinin ee uu sidoo kale adeegsado xeeladaha jacaylka darima haddaad brograam lahayd ad meel aadaysa haddaad aragtid caawa xaajadii kacsan tahay waxaad oranaysaa haye habeen daba israaci la sheekaysana arrinna taranta waad degaysaa marka jenaraal xijaar mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a bal dadka isu sheeg jenaraal xijaar waa nin noocee bismi illaahi raxmaan raxiim ashcuud waa aada iyo aad baan waxaa ugu faraxsanaa inaan maanta kugula kulmo magaalada colombos ohio muxuu ahaa su-aasha ad i weydiisa haddaan hore u galo qofkan kula fadhiya waa jenaraal xijaar cabdi xasan maxamed waxaan ku dhashay magaalada la yidhaaho laascaanood dadka saasay ma yaqaanaan laakiin waxaan kasoo laga soo qaaday anigoo aan la gudnayn afar sano ilaa shan sano mid baan jiraan u malaynayaa adeerkay muxuu ahaa xaaji maxamuud deere oo ahaa halgamayaashii waaweynaa ee s y l xamarna aada looga yaqaanay daare badan ku lahaa baa wuxuu ii soo qaaday xamar kadibna intii ka dambeysay isagaa gacantii ku hayay iyo ilmihii uu dhalay oo dad waxbartay ahaa waxaan iskuol ka galay kandirgaarda ka galay iskoolka macalin jaamac ee hadda loo yaqaano ku yaala guriga hooyooyinka meesha ku yaalo ayaan kindergarten ka galay dugsiga dhexe waxaan ku dhamaystay iskoola commercial iskoolka lii jira dekada agtiisa ahaa dugsiga sare waxaan ka baxay fifty may waxaan ahaa gruubkii ugu horeeyey ee iskuolkaas markii e e c daa lihi jiray e u daa dhistay markaa muxuu ahaa gruubkii ugu horreeya ka baxay nineteen seventy four-kii waqti hadda laga joogo afartan iyo sagaal sano gruubkii ugu horreeyay oo ka baxay baan ahaa kadibna waxaan galay ciidamada sababto anakoo jaamacad heli karo oo lagu qoray chimical industriale maxaa yeel waxaan ka dhashay family labaiyo toban qofooda oo kulligood baadiye wada jiraan marka waxaan walwal ka qabay sidii aan korin lahaa oo aabbihi hooyo aan ugu ula shaqeyn lahaa waxaan galay ciidamada militariga waxaan ka baxay kuliyadda generaal daa-uuda kismaayo kadibna waxaa la ii bedelay ciidanka nabad sugidda kadibna waxaa la ii bedelay waxaan ka shaqeyn jiray dugsiga la yidhaahdo deegaanley oo muddo badan aan joogay waxaan ahaa waxaan kusoo tababartay markaan aan kusoo tababaray jarmalka kadibna waxaan ka shaqeeyey in muddoah immigrationka ayaa waxaan ka ahaa taliya xigeenka waxaan wada shaqeyn jirnay generaal gafo oo nin saaxiib aan aan aada u jeclahay ah halkana ka salaamayo aan wada shaqeyn jirnay dalku markuu burburayey markii burbur ku dhacay oo dowladdii laga burburtay waxaan soo aaday dibadda dalka dibadiisaan soo aaday waxaan nimi canada waxaan galay jaamacad waxaan ka baxay algalquin college dadku ima yaqaan laakiin waxaan bartay commuter programmer oo aan ku shaqaynayay sagaal sano for i b m markaa kadibna laba kun iyo saddexdii aan waxaan ku noqday dalka si aan uga mid noqdo saraakiishii ugu horeysay ee dalka ka aasaasay dib u habeyntii ciidanka halkaasaan mataqaanaa ka bilaabay shaqadaydii
askari gaadh hayaanoo xilbaan guud ka saare waxba igama gelinanin ninkii gogol ku seexde guri wacaanu hoyde gaajada ka dhuunte gayigaan u dhaartiyo gabadhaan jeclaaday hadday ii gudbooyin ciidoon gaadh ka ahaada ciidoon gaadh ka ahaadan taladii ku gooye
marka waaw taariikh dheer baad leedahay marka shaqadan ciidanka xaggee kaasoo gashay ilaa heerka generaal gaaray
ciidanka markii aan noqday markii aan dalka burburay sideedaba xidigle ilaa muxuu ahaa darajada aan hadda sareegaas aan ahaa hal darajo oo aanan qaadan male yani xidigle laba xidigle kabtan mijir gaashaanla dhexe gaashaanla sare nidaamkii ciidanka militariga ayaan caadi u maray waxaana jirtay waagaas ciidamadu markay saraakiisha sare saraakiisha dhexaa dhihi jiray saraakiisha kabtan wixii ka hooseeya saraakiisha hooseeya haddaad mijir ama noqonaysid waxaad markaa waa inaad tababar gaara ama waxbarasho gaara laguu diraa waad soo qaadataa marka anigu waxaan kusoo tababartay maraykanka waxaan kusoo tababartay jarmalka iyo dalka gudihiisa marka generaal xijaar waxaad ka warantaa intaad ciidamada ahayd wax kaa naxiyo aada kuu cabsi geliyey ma kusoo mareen wallaahi waxna waa wax shaksi ah waxna waa wax qaranka ah waxay iigu weyneyd markaan runta u hadlo intaan hadda boliiska joogay oo aan ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka oo laba sano ku dhawaaday jirtay dalka muxuu ahaa kala aragtiduwanaad siyaasadeed oo mararka qaarkood aan aan dalka u baqay ayaa jiray aan isleeyahay runtii ilaahay baa qadarin inaan waxba dhicin oo ilaahay guusha u keenay oo ilaahay bay ku salaysnayd lakin waxaan isleeyahay asbaabaa ilaahay wax walba ku sababeeyaa waxaan ka mid ahaa aniga generaal odawaa waxaan isleeyahay waxaan nahay saraakiishii dalkan badbaadiyey doorashooyinkii waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye engaaja iyo oo nugu galay dhibta engaaja iyo oo nugu galay dhibta waa waa gaardanteene waa waa ka gungaardhanteene uguntaday dalkayga ee allaayo hadna igu gargaar
waayahay waa ka gudbayna waxaan usoo gudbaynaa dhinaca arrimaha socialka waxaad ahayd ama tahay ilaa hadda nin generaala ama rabbixiya dadka kala haga weli adib ma lagu hagay
sidaan leeya hagin mar haddaad xaas iyo caruur leedahay waa lagu hagayaa waxaan ahaa waxaan leeyahay xaas aan qabay afartan iyo afar sanaan u malaynaya inaan is qabno halkan ka salaamaya fawse faarax cali guuleed waxaan hay- lix caruura oo saddex wiil iyo saddex gabdhooda kuwaasaa awaamirtoodan ku socdaa
marka waa generaalka generaal baa u taliya generaalka generaal ba niman generaal u talinini waxaa soomaalidu tirahaa eh, nin kastoo ragga eh, xaajadiisa u talisa hadduusan markuu guriga tago awaamir kale u qaataa waa garta waaya marka weli weli ma dhacday in amara lagu siiyey aad qaadan weysay oo xukun lagugu soo rogo ciqaab lagu mariyay sida ciidanka
Eh, maha maxaa yeelay dumarku waxay ku fiican yihiin caradooda meel fog ma jirto marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad aamusnaato markay daldalmayaan oo ca- oo mataqaana wax qaadanayaan marka haddaad tirahayd caawaayo habeentaba wada soo wada casheynayna iska degayaan marka xukunkay ka mid yihiin naftoodu inaad bixiso xorriyadaada qaar ka mid a ood macnaha aad aad ka tanaasushay aad ka tanaasusho haa darima haddaad brograam lahayd inaad meel aadaysa haddaad rabtid caawa xaajadihii xaajadii kacsan tahay waxaad oranaysaa haye habeen daba israacna sheekaysana arrinta taranta Waa- waa- waa- waad degaysaa marka
waaya waxaan dhinaca kale waxaan rabaa waad ka kaftamaynaa waxaan rabaa een, ciidan aad ahayd een, abulina waa tahay amaraad bixinaysaa sidan markii horeba carabka ku dhuftay een, mararka qaar een, waad waad inaad sharciga waa inaad raacdaa marka marka adigoo macnaha naxariis ama a- adoo ka fiirinaya dhinaca dumarka oo kale weli qof dumara xukunkii ay lahayd mauga khafiifisay inaad u dabacday
caasha cuhud aad baad u maadsanta waxaan malayaa adbaka dumarna xoogaa waata waa ii qarinaysaa u malanaya laakiin eh, muxuu ahaa aniga xogayntayda gaarka ah booliiska gabar waayo waa garta marka iyada ay ugu filan respeto intaasoo generaal intaasoo cornel iyagoo ila jooga inaan gabarh ka doortay in xogeyntayda gaarka ahayd eh, ay noqoto waana istaahlaanoo gabdhuhu eh, waa ka mararka qaarkood waxaa oranaysaa waa ka daacadsan yihiin Eh, shaqada markay tahay eh, ama runsheegidda markay tahay ragga eh, gabdhaha hadda booliiska intaan joogay markii la haram cadaa la qorayaa ninka ku dhiiraday baan ahay eh, toddobaatan gabdhood oo ciidanka haramcada intaan qoro oo u diro turkiga oo maalintay eh, eh, muxuu ahaa tababarka loo xiraayana meesha ugu tago si aan moralkooda u dhiso iyaga oo eh, waa taqaana gabdhaha soomaalida marka ciidan baa laydin qoraya layidhaaho diric bay qabtaayo waxaad is leedahay eh, sibay u jiljilecsan yihiin gabdhihiia waxaan u tegay libaaxya oo muxuu ahaa haddana ciidanka booliiska ah ku biiray waxaan rabaa su-aal kaloo kaftana een, maxaad ka aaminsan tahay qofka dhalinyarada ah ama dhalinyaronimada iyo een, waxyaabahan markaa dhalinta ay soo kacayso ay aadka u xiiseeyaan ee la yidhahdo jacaylka maxaad ka aaminsan tahay Eh, muxuu ahaa jacaylku waa wax jira Eh, gabadhaad aragto iyo tii kula hadasha iyo tii galaas kula dhigaysa intaba waad eegaysaa laakiin inuu kula tago oo kaa lumiyo itijaaha guud ayaa daran muxuu ahaa haddee aad eh, jacaylku maaha immediately inaad subaxa guursanaysid maaha waa inaad haysataa wakti aada la kaftanto wakti aada la sheekaysato wakti aada wada socotaan si iyada nafteeda kamid ta waxay ka mid tahay waxa qofka bini aadamka dejinaya haddaad laba gabdhood saddex gabdhood waxay rabaan ha ahaadaane aada isgalaas tihiin oo israacdaan oo ama isku xaafad tihiin oo israacdaan oo muxuu aha waagii hore gabadha khatarta waxaan dhihi jirnay fiyoorahan ku geynayaa caawa oo fiyooraha marka aweel ugu dhex wareegayaa labadaasaa saddexdaasaa meel yaro qurux badana ayay ahayd ma garata marka waa wax dhalinyaradu u badan fiican oo lasoo maro oo nina inkiri karin laakiin waxaa jira itijaah guud ama tacliintaadii ah ama waalidkaa ama shaqadaadii ah inaadan ku lumin adiga ma ku soo mare suusan ii soo marayso aniga kule muxuu ahaa waxaan waxaan u malaynayaa anigoo laba xidigle ah oo dagaalkii seven seven ka soo noqday ayaan guursaday marka laakiin intii ka horeysay waxaan aada uga fekeri jiray inaan iskuolka dhameeyo oo jaamacadan galo oo aan shaqo bilaabo maxaa yeeley family waxay u xiriiray badan oo culus oo walaalahe ah marka waxaan islahaa iskuma qaadi karta marka marka hore waxaan islahaa bal iyaga deji
marka jacaylka wa marka maxaad oga sheegaysaa bulshada ku dhegeysanaysa maxaad ugu fasiraysaa mar haddii khibraddiina kusoo martay haddana aad tahay nin generaala aabba ah muddo dheer maaragtay qoys ah maasha allah maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhegeysanaya ee arrimaha jacaylka aadka u xiiseeya maxaa qishood siin lahayd ama tib ah wallaahi jacaylku waa wax jira oo anigoo dadka aaminsanaanahay inuu jiro waxaad ka garanaysaa gabadha ama wiilku markay wiil la joogto ama markay gabar la joogtaan iyo markay wiil la joogto waa kala duwan yihiin wiilku markuu gabar la joogay markuu wiil kale la joogo waa kala duwan yihiin marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed ha ka fiirsadaan wiilasha ay guursanayaan wiilasha naftooda gabdhaha ha ka fiirsadaan laakiin badi gabdhaha emotional waay oo dumarku waa kaga duwan yihiin marka gabadha lagama yaabo gabadhu inay saddex nin afar nin intay utagto shushukaansato lagama yaabo laakiin wiilka waxaa laga yaabaa saddex afar gabdhood inuu tago shushukaansadaa laga yaabaa marka gabdhahana waxaan dhihi lahaa wiilkaa guursanaysaan muddo dheer la socda ugu yaraan lix bilood marka ma kula tahay in isu soo dhowaanshaha ragga iyo dumarka in jacaylka la badiyo ka hadalkiisa siyaasaddii laga haro inay dadkan soomaaliyeed ee siyaasaddii ku wada haftay inay kasoo leexin karto ra'yigan siyaasadda iyo dagaalada ee mar walba laga sheekeeyo ma lagu yareyn karaa bay kula tahay in jacaylka la badiyo ha haddii awooddeeda iyo taladeeda aan leeyahay xamar oo dhan fadhi kutirirado dhan jacayl baan ka dhigi lahaa looga doodayo hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas maxaa yeelay dadku waan ku nafisi lahaa mentalina wuxuu ku jiraa wada meel istareexa ahoo maogtahay maskax istareexo aan istarees lahayn waxaa jira jacaylka ama ama dadka israba ama dadka sheekeysanay markay jacaylka sheekeynayaan waa lees muxuu ahaa stress waaye relaxin waaye farxaan waaye ma garatay laakiin siyaasad iyo biibito iyo soomaalideena saa u badan waxaa u badannahay qayla qayla ku jirta marka waa waa waa waa ku talin lahaa dhalinyarada oo dhan jaamacadaha dhigta intay aadi lahaayeen fadhi ku dirirka inay goobaha jacaylka aadaan oo ubaxa iyo badda iyo liida iyo iyo cadale iyo soo maraan soo arkaan oo ay ubaxyo isku dhiibaan intuu madaxa kici lahaa oo neerfaha xanuuni lahaa Ex- exactly taronta markaa kasoo degay baa eh, walaalka iga horeymiyey xaaskiisa marka xaaskiisa waxaa waday fiyoorihii qoorta laysu gelinayay iyo ubax kale oo- oo mugta gacanta la gelinayo Soo dhaweynaya.
oo soo dhaweyna waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u gelaya ama- ama ubax ula taagan meesha ubaxig jacaylka ada iga asah ammaaniyo bogan oo iga hor ubaxig jacaylka ada iga asah ammaaniyo bogan oo iga hor qayb kale oo xiiso leh oo wax badan idinka baraysa jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaan toddobaadka dambe idinku hayaa barnaamijkan caweyska washington haddii aan la idmo inta xilligaas ka horraysana waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna shekoor jacayl galay afkabaadsi maahe aragtaya miyaan wel ujeedada yidhi edkalin xaggayge isaga awoode ilaah raararhaa noqoy xaqa lagama iishe allailiyo allaile inaad aarlibax tahay